علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu cabdisalaam waxaan u mahad celinaynaa martida ay ka soo qayb gashay xafladdan oo gun iyo gunaanad u ah tartan aqooneed u dhexeeyey odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaas oo ka koobnaa laba xalqo islamarkaana ay ahaayeen laba majmuuco tartankaasi oo xamaasad iyo xiise gaar ah lahaa waxa uu qayb ka ahaa tartannada kala duwan ee idaacadda alfurqaan munaasabadda ciidul adxa ay qabanayso munaasabadda marka waxa ay daaran tahay tartankaasi iyo abaalmarinno kala duwan oo la siin doono odayaashii ka qayb galay tartanka علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان een kelimaad kala duwan ayaa noo jiri doona laakiin haddaan wax yar idiin dulmaro warbaahinta alfurqaan markii dhidibada loo taagay faraceedii ugu horreeyeyna laga furay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay qabatay tartanno kala duwan oo loo qabtay qaybo kala duwan oo bulshada ah tartanno kuwii ugu horreeyey oo abwaaniinta loo qabanayay magaalada muqdisho ayay ka soo bilowdeen waayihii ugu dambeeyeyna een tartannada nuucan oo kale ah waxaa loo qabanayay odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo ku tartamayay een aqoon guud oo kala duwan su-aalo kala duwan oo muhiim ahna oo bulshada faa'iido u lahaana lagu tartansiinayey idaacaddu waxa ay soo qabatay ilaa shan barnaamij oo munaasabadda ciidul adxa lagu soo beegi jiray dhammaantoodana waxay ahaayeen tartanno loo qabtay odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha hoose oo aan hadda joogno tartankan waa kii saddexaad nuuciisa ah oo wilaayadu lagu qabtay islamarkaana ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose laakiin waxaa la odhan karaa kii ugu dambeeyey ee noo soo dhammaaday ee labada qayb ka koobnaa waxa uu ahaa kii ugu xamaasadda iyo xiisaha badnaa tartanadii ka horeeyey wilaayada jubbooyinka marka la isku dhihi jiray labada wilaayana tartan nuucan oo kale ah ayay idaacaddu u qabatay odayaasha dhaqanka islaamiga ah waxaana tartankaasi lagu qabtay degmada jilib xilligaasina odayaasha waxa ay soo bandhigeen runtii tartan aad u xiiso badan shabeellaha dhexena eenna tartan nuucan oo kale ah idaacaddu waa ay ka qabatay oo waxaa loo qabtay odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe marka wadarta guud la isku daro tartanada nuucan oo kale ahaa waxay ahaayeen shan tartan oo wax badan runtii bulshadu ay ka faa'iideen waxaana jecelnahay inaan sii wadno biidni illahi alkariim oo wilaayaadka kala duwan la gaarsiiyo hadduu allah subxaana wa tacaala noo ogolaado haddaba tartankan muxuu daarnaa maxaa lagu soo bandhigay odayaasha firfircoonida iyo dareenka laga dareemaya muxuu ahaa warbixin guud oo ku saabsan tartanka ayaan ku bilaabi doonnaa xafladdeena insha allah aqoon-yahankeenna maxamed sheekh xasan oo guddiga tartanka qayb ka ahaa ayaan u yeeri doonaa isaga ayaa tafaasiil iyo warbixin naga siin doona tartankan maanta xafladdiisa aan u joogno insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بعد حمد الله سبحانه وتعالى وأن أغام هذينينو إن ونسو قارسي بشن ذي الحجة وأي كجرتو معلمو فضل بدن تونك معلمو ذو معلمو أغو فضل بدن أي كجرتو شدو كلا مالك اللي يراهدو يوم النحر أما مالك تمنات ومالك أغو فضل بدن معلمها أه, اه انت كدي مركا ترتنكي وضياشا ee wilaayada shabeellada hoose loo qabtay dabcan haddaan warbixin kooban ka bixiyo waa wuxuu ahaa tartan aad u muhiim ah oo noociisa aanan hore u arag xaqiiqdii dhowr arrinba waxaan rabaa inaan baraarujiyo marka hore labada majmuuca magacyadooda majmuucatu abubakar abubakrin sidiiq afdalu lbashari bacda alambiyaa ambiyada kadib waa shaksi bini aadamka ugu fadli badan uu ahaa majmuucada kalena majmuucatu cumar ibnulkhadaab radi allahu canhu labada saxaabiba khaniyaani can tacriif odayaashii islaamkay ahaayeen ilaa oday dhaqameedka ama oday markii la yidhaahdo waxaa jira nina qabiiluu ho- horjoogo u yahay oday dhaqameedaa la yidhaahdaa haddii uu qabiilkaas wanaag ka horseedana oday islaamiyu noqonaya oday dhaqameed islaami ah oo ammaanan ninna waa oday guud oday islaam ah marka abuubakar ogaaskii muslimiintu ahaa si guud cumarna waa wuxuu ahaa khaliifkii ama maamul soo mara adduunkan ambiyada kadib maamul la mida lama arag ninkii la yidhi nin wax maamula dabcan markii saa la leeyahay abubakar inuu xagga maamul ku liita ma aha Ile abubakar labadii sano uu haayey xilka badanaa dagaalay ka qaadatay haddee waxaa la dhihi karaaba cumar fadligiisa abubakar wuxuu ku leeyahay lianna dowlad isku aadan waxaa u dhiibay abubakar marka labadaas saxaabi magacyadooday kala wateen tartan horena waxaan xasuustaa inay kala wateen sacd ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada iyagana waa laba oday abubakar iyo cumar odayaal islaamoo guuday ahaayeen laakiin odayaal qabiil ma ahayn laakiin labada oday odayaal qabiilna way ahaayeen maca daalika maadaama qabiilka ay wanaag ka horseedeen odayaal islaamay ahaayeen marka tartanka horta miisada koowaad uu watay waxay ahayd labada majmuuca magacyadooda magacyo lala helay ah insha allahu tacaala aan odayaasheenan ilaahay ka baryeyno in wadadii abubakar iyo cumar uu qaat- uu qaatiyo midda labaad tartanka tanawuca su-aalaha dabcan su-aalo kala duwan taariikhdii xataa la yidhaahdo taariikhdii waddankanaga tii nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam siirada ahayd oo ugu muhiimsanayd taariikhdii dowladii islaamka soo maray intaa way ka koobnayd caafimaadaa ku jiray waxaa ku jiray su-aalo oo halxilaalayaal ah marka tanawuca su-aalahana waa wuxuu ahaa wax meesha ka muuqda oo haddii odayaashan ay aad uga qayb qaateen waxaa ka mid ahaa oo aad noo cajibiyey maadada xisaabta oo dee si fudud looga jawaabay oo maado la yaqaana asay u adag tahay marka tanawuca su-aalaha waa miise u tartanka lahaa oo maxaa la yidhaahdaa aad ii cajibisa midda saddexaad oo aad ii cajibisa waxay ahayd firfircoonida odayaasha oo aad is leedahay maasha allah meesh waxaa laisu keenay niman xagga caqliga iyo markii la yidhaahdana lixdan jiro ah firfircoonida markii la yidhahdana labaatan jiro ah dabcan dadkii meesha joogay unbaa garan kara dee qofkii idaacadda un ka dhegeysanaya ma fahmi karo laakiin dadkii meesha jooga way garan karaanoo wacdarihii meesha ka dhacay iyo maasha allah haddii un ay wejiga noo soo xiran lahayn dhallinyaraa meesha laisugu keenaa dhihi lahayn Eh, isxifaalinta iyo kala xanaaqid la-aanta in la isxifaalinayo aan la kala xanaaqayn majmuucadii laga badiyey ee qiraysa in laga badiyey laakiin xifaaltanka aysan joojinayn waa waxyaabuu tartankan uu miisada ku lahaa ay ka mid ahayd waxaa kaloo isoo jiitay odayaasha taariikhda halgankii sayidka dagaaladii iyo su-aalaha say oga jawaabeen dabcan waxaad dareemaysaa inay ihtimaam siinayaan taariikhda awoyaashoodii mujaahidiinta ahaa si iyagana ugu noqdaan jiilka dambe qudwo lagu daydo oo iyagana insha allahu tacaala aan ka rajaynayna ilaahay inuu taariikhda wanaagsanee ummaddan ay yeelan doonto uu geliyo marka su-aalihii oo maxaa la yidhahdaa taariikhda ku saabsanayd ee waddankanaga si oga jawaabeen oo arrin aad ii cajabgelisay ahayadoo laga dareemi karay tartanka marka insha allahu tacaala inahaasaan hadda kusoo gebagabaynaya waqti nuuna hayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxa uu ahaa maxamed sheekh xasan oo guddiga ka socday islamarkaana warbixin guud naga siinayey tartanka iyo wacdarihii halkan ka dhacay runtii odayaashu en siduu sheegay maxamed en dadaal aad u badan bay muujiyeen tartanka intuusan bilaaban ka hor ayaana xifaaltanka bootentu ay bilaabatay halkaana waxa ay ku soo bandhigeen runtii wacdaro kala duwan laba majmuuca bay kala ahaayeen oo a iyo b ahaa majmuucada a oo abubakar sidiiq iyo majmuucada b oo magaca cumar ibnulkhadaab wadatay runtii labada majmuucana een waxaa kala hogaaminayey hogaanka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose majmuucada abubakar sidiiq waxaa watay oo hogaaminayay hogaanna u ahaa ugaas ibraahim maxamed nuur iyaguna halkan runtii wacdara ayay ku soo bandhigeen su-aalaha dhankooda ku soo aadayay oo ilaa labaatan su-aal ahaana si wacan ayay in badan kaga jawaabeen dhinaca kalena een majmuucada cumar waxaa hoggaan uu ahaa uu amiir u ahaa suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kelimaadka ayaan sii wadan doonaa oo qeybaha hore munaasabadda ayaan weli ku guda jirnaa waxaan ka maamul ahaan iyo ka shaqaale ahaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aan aada ugu mahad celinaynaa wilaayada shabeellaha hoose oo sanadkan tartanka taabagelisay islamarkaana hadiyadaha ku baxaya odayaasha dhaqanka islaamiga ah bixisay waan kaga mahad celinaynaa weliga gobolkana waa noo joogaa kelimad ayuu noogu qoran yahay qeybaha dambe insha allah iminka waxaan u yeerayaa suldaan maxamed mayow abuukar kelimadiisa ku aadan xafladda iyo sida shalay wacdaraha halkan ay kaga dhigeen iyo dareenkiisa ku aadan wixii shalay dhacay kelimadiisa ayaan siinaya insha allah بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان wax badan uma hadcelineynaa allahana soo gaarsiiyey maalmahan sharafta badan oo qiimaha iyo qaayaha badan oo tobankan maalmood oo allah aayaadkiisii ku sheegay oo ah maalmo aada iyo aada u qaalisan waxaan ugu mahadcelinaynaa idaacadda alfurqaan oo tartanka aqooneydkan inoo furtay oo odayaasha dhaqanka gobolka u samaysay tan oo ah maanta midii ugu horreysay aysan ahayn hadda ka horna laba mar hadda ka horreysay odayaasha ay u qabatay marka waxaan leenahay iyadana dadaal iyo juhdi badan ayay wadaa ilaahay subxaana wa tacaala juhdiga iyo dadaalka aad samaynaysaan ilaahay ha idinka ajarsiiyo idaacaddana tii noo horumarto oo noo bulaasho allah nooga dhigo marka insha allahu shalay waxaa meesha ka dhacay tartan aqooneed oo u dhexeeyey sidaa oo walaalaha horey u sheegeen labadan majmuuco oo ah majmuucada e oo abuubakar u sidiiq ah iyo majmuucada b oo cumar binu khataab ah marka insha allahu labadii majmuuco markii maxayd kulankii iyo tartamadii nin walba laga adkaanu meesha ku imaaday nin walibana laakiin tawartiisii ayaa reebtay marka waxaa waaye soomaaliya waxay dhahdaa hawadaada hadday been kuu sheegto tabartaada ayaa kuu run sheegayso marka insha allahu intaas waa iska hadal marka waxaan leeyahay walaalaheena ayagana way dadaaleen annagana laftigeena waan jecleen inaan barbardhac wada noqonno oo macnaha cidna aysan saraynin ee guulaysan laakiinse nasiib ayaa waxawaaye annaga maadaama ayagana dadaal nalamid ay samaynayeen haddana nasiib waxaa u yeeshay inay majmuucadan cumar ay guulaysato allahan ugu mahadcelinaynaa juhdiga ee dadaalka badan oo macnaha majmuucadeedii ay samaysay waxaan leenahay dadaalkii aad samayseen iyo juhdigii waa ku sharfan tihiin waana ku ammaanan tihiin walaalaheena kalena la tartaman sidaasoo kale juhdigii dadaalkii ay sameeyeen iyagana waa ku sharfan yihiin waana ku ammaanan yihiin marka insha allahu dadaalkaas hadda meesha ka soo baxay wax badan ayaa annaga laftirkeena maskaxdeena isfurtay wax badan ayaan macnaha kordhisanay oo aqoon ah haddana insha allahu sidaa tartanka dambe aanna loo kadinin waxay noqon doontaa dad mar walbo diyaar u ah wixii lasoo sheego inay fahmaan hadday siiro tahay hadday aqoon guud tahay hadday xisaab tahay hadday maadi tahay hadday taariikh tahay insha allahu dad ku dadaali doono ayaa noqon doonaa oo sida macnaha carafada dambene hadduu allaahna gaarsiiyo annagana mar walba ahaano kuwii guulaystaa wabilahi towfiiq shalay dhowr tix ayaa tuurtay weliba hal iyo laba lama oran karo kuwii ugu xamaasada badnaa bal majmucadaas xasuusi
mar waxay ahayd mar aan macnaha xoogaa waxaa i gashay xoogaa cajis oo hurday iyo wax noocaas marka waa soo nibdaaday nibdaad hadda koonfur waxaan dhahnaa nin soo baraarugayoo soo kacay marka waxaan dhahay waa soo nibdaaday naqa yeeli maayo nin buu nasiibkiisa neh ma loo nacaayo naqiib ibraahim oo ninka nooga waa neebsanaa taasaas ayay ahayd tan kale waxaan leeyahay duulaankan gardarada gaalo dalkeen ku soo gashay dadkii ayaa baraarugay jihaad dafcia wada galay duubabkii ayaa kacay culimmaday isdugsanayaan daayartii kamay harin dalabkoodu waa janno dumar xuuralcayn iyo dariiqii rasuulka deris oola noqdaan xamsey doon doonayaanoo daa'imo u fududee dumarkii ayaa kacay dib u laabta diidoo safka hore dagaal tegay doolshahaya caanaha wiilashood ka daba wado deeq wixii ay haysteen dahabkooda bixiyo difaacyaday u dhiibeen daa'imow allahayow deeqdooda badiyo jannadii firdowsana daare oga yeel dadyowgaa inaga haray waa iga digniino dimuquraadi gaaliyo dastuurkood ha raacina doqonnimo ma fiicnee ninka dilay walaalkeen annaga waa noo dan leeyahay marna deyni maayee waroy soomaaliyay daya duul ridoowey baa jiro diirkeyna wato oo dimuquraadi qaato dalabkoodu uu yahay dumar dumar aroosiyo raggow wax iska dayo oo dabcigood hallaabo doorsoomay baa jira diyaaradahan daroonka ah nagu dul wareego marna aanna daynayn danahood ma garateen diinta aan ku dhaqanayo deeqdan tirada badan khayraadka dahan oo daa'im nagu manaystay noo diidan yihiinoo damacood ma soo dhowaa ruux dalkaaga joogoo duulaan ku soo galay dowladaha deriskana dacmi dhaqaalo siiyo kugu soo diraayo idey kuguma deeyo adna meelo badan isugu duub daqaro badan gaarsii aan isdayna mooye eedoo kaleeta ha ka maqal dadweynow dhammaanteen waa dardaaran dhexalgala daaraha ka soo baxa dulaydkaan imaado waan dagaalamaynaa waa dariiqii rasuulka daartii uu jeclaa mako markay mushrikiin ku duuleen durbow isaga baxay madiinow ka daadegay muddo sanooyin dabadeed asoo difaaciisu adag yahay asxaab dagaalyahanaan wato dib u furashadii mako uu rabbi oogu deeqo daa'imow alla hayo dadkeen noo hagaajiyo dalkeen noo xoreeyo dowlado badan aan furan oo diinta aan ku xukunnaa daa'imow inoo sahal khiyaadadeena doorka ah diinta noo horkacayo jihaadka aan ka dabamarin dulmi aan la tusi karin cadaaladda inagu dhaqa ina diiriyo u wen yahay daa'imow inuu xafid duulaan gardarra ah dulmi meel aan loo dayan aada maraykanow dalkeennii ku haysaa ee wax ku dumiya alloo saal dadkeennii kala geysaya alloo kuu dambaysiye daaraheena dumisaya alloo kuu dambaysiye daadadkii reer nuux daa'im uu ku harqiyay alloo kuu dambaysiye daalimiintii reer luud daa'im daarahood ku daba rogay allow kuu dambaysiye dabaylihii reer caad duufaantii lagu rogay allow kuu dambaysiye allow kuu dambaysiye intaadan ka bixin n gabayga n waxbuu ku yimaadaa n koley waa naga qarsooneed n dhanka gabayada marka loo eego hal abuurka gocasho iyo murugo iyo farxad intaba uu ku yimaadaa gabaygu maxaa keenay ilaa gabaygan tirisid intee buu kugu qaatay bismillaah oo horta gabaygan ee fakar badan iyo gaalada dulmiga ee waddankeena ku hayso markaan arkay waayahay n jasaa allahu kheyran n suldaan n maxamed mayow abuukar ayuu kaa ahaa oo qaybihii dambena soo xasuusiyey in qayb ka mid ah n tixdii shalay uu halkan ka jeedinayey isagoo runtii n wacdara halkan ka dhigay suldaanku waxa uu hogaaminayay majmuucada cumar iyada ayaa guulaysatay tartanka oo dhibco runtii muuqday ayay ku qaadeen dhinaca kale oo abubakar ah dhankoodaba waa ay dadaaleen waxaana ka soo jeeday amiirkiisa oo ugaas ibraahim ayaa dhanka kale hoggaan u ahaa waxaan u yeerayaa iminka ugaas ibraahim maxamed nuur bal hadduu gabaygii suldaan mayow uu kaga jawaabaya halkan kelimadiisa ayaan siinayaa isaga xataa ugaasku xilliyada qaar waa uu tuurtaa tixda munaasabadaanoo kale wuxuu ugu talagalay iyo siday u arkeen tartanka shalay si guud odayaashan hogaanu u yahay marka loo eego isaga ayaan ku soo dhoweynayaa بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني بعض تحية الحمد لله الحمد لله يعني عيد ونقسم بان لنا عيد المبارك يعني هلكا waxaan waxaan baleynaynaa wilaayadeena shabeellada hoose oo diyaarisay يعني majliskan sharafta leh way u diyaarisay nuqubada gobolka shabeellada hoose si ay ugu tartamaan tartan aqooneedka alxamdulilaah waxaa aada iyo aad kaala noola qaatay idaacadda alfurqaan oo ay martagelisay martada daadihinaysay barnaamijka iyana waxaan leenahay maasha allahu maa shaa facal ilaah weyna waxidka ajarkooda ma dayaco markaan u gudbo majmuucooyinka majmuucooyinka waa laba majmuuco kheyr badan aynu ku abtirsaday raggii salafka ahaa aada iyo aad qiimaha u badnaa ee kale ahaa abubakar sadiiq iyo cumar binu khidaab asxaabu rasuulilahi raggii la jeclaa oo qiimaha badnaa nebi moxamed meeshuu ka taabtay la ogaa ayay ku kala abtirsadeen waa ammaan iyo guul ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa meeshii ay mareen inuu ilaahayna mariyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa intaa kadib majmuucooyinka markaan usoo laabtay a iyo b waxaan ku faraxsanahay haddii guul timaadona waa shabeellada hoose haddii mid kale timaadona waa shabeel hoose taas waan ku faraxsanahay maadaama shabeel hoose wax dha isu qaadanayso waa sharaf iyo cizi inoo soo hooyatay wiil iyo aabbihiina haddii wiilka uu raayo waa sharaf hadduu aabbaha raayana waa sharaf marka waxaan aada iyo aadaan ugu qanacsanahay ciddii n ilaahay guusha siiya ayaa guusha raacaysaa waxaa weeye a iyo b markaan idhaahdo ragga la yidhaahdo abubakar sadiiq waxaa ku jira odayaal qiimo leh culummo leh oo ugaasyo leh oo aada iyo aada u qiimo badan waxayna u dadaaleen dadaal aada iyo aada u qiimo leh b markaan ka hadlo odayaal aada u fiican ayaa ka soo qaybgalay annagu waxaa weeye waanu kaftamaynay waxaan isna yidhi waryaaye haddaan isbarbardhacno guushii la qaatan la waayo hadda waxaa la waxaa la bixinayaa baxashi waxaa la yidhahdaa hadiyaad baa la bixinayaa hadiyad hal mar baa wada qaadanaynaa si loo kala qaato qola aan ugu shubno marka nin abtiga aada u qiimo badan oo biig ka tirsan faawadu yidhi baasha aniga haliigu shubo sidaa darteed maadaama aagayga u badanya duquushin dhankay dhalinyaro u badan tahay inkasta adeer cilmin uu ka mid yahay laakiin dhalinyaraan ku xisaabeynaa waxaan leenahay marka annagu qoladii guulaysata waa shabeellada hoose qoladii laga raayana waa shabeellada hoose aad baan ugu qanacsanaya qoladii raysa waxaan leenahay mar jasaaka allahu khayran waana tartanku wuxuu noo kordhinayaa cilmi iyo aqoon maadi iyo diin ayuu noo kordhinayaa waana jecelnahay sanad kasta inuu noo soo laabto maadaama sanadkan ay ahayd waxyaaba badan aan ku kadsooneyn aan ka baraarugnay sanadka dambe ma dhici doonta insha allah waxaan kaloo rajaynaynaa biidni illahi alkariim ayadoo nabada casmadu in ilaahay isugu kaayageeyo annagoo ku cidin ilaahay uuna tuso intaa kadib waxaa yar kafta markaan ku daro odayaasha kolley aan rajaynaya inay guulaystaan waxaan leeyahay guushay raacday garabkooda allah ku galo oona ku mahadsan yihiin raggii laga guulaystayna laba nin hadday dadaasho ninbaa dadaalka ku taga soo maa haddii nin dadaalay baa dadaalkiisa qaadanaya raggii dadaalay oo dadaal wax ku helayna waxaan leenahay shukran raggii dadaalay oo gaabiyeyna iyana waxaan leeyahay shukran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waayahay en ogaas ibraahim maxamed nuur ayuu ahaa munaasabadda ayaan weli ku guda jirnaa waxaa noo harsan en kelimaad kale sidoo kale shirb ayaa halkan lagu hayaa oo lasoo bandhigi doonaa muddada munaasabaddu ay socoto odayaasha labada dhinac en labada majmuucaba ayaan u yeerayaa si iyaguna dareenkooda iyo shucuurtooda aan halkan kaga aragno waxaan u yeerayaa nuurow xaaji isxaaq oo ka mid ahaa majmuucada cumar ee tartanka aqooneedka ku guulaysatay iyo kelimadiisa بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إن شاء الله تعالى مجموعينك السوهر فردية marka hore dhammaanteed waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala na waafajiyey inaan ku tartarno aqoon diimeed iyo mid taariikhiya iyo mid caafimaadba ilaahayna labadaas kooxood koox ka mid a guursiiyey guushana sida hadda idaacadda carfurqaan aan ka maqlay iyo guddiga shalay dhadhexaadka noo ahaa gobolka shabeelle hoosena guul ayay u tahay fadhigan hadda ah labadii majmuuco oo afhayeenka iyo naqiibka noqobada noogu qornaana dee way kala badiyeen oo naqiibka hadda waa laga badiyey marka insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa si guud haddii hadda naloo dhiibo in badan aan ku fikiray arrintaas ilaahay maanta uu waafajiyey waxaan ku fikiri jiray walaayada sanadkiiba maray dowlo qabataa kitaabo badanay idinku akhrisaa haddana waa ka socotaan talow hal kitaab ma idiin dhiibto o idin tidhaahdo afar bilood saddex bilood kadib baa laydinka rabaa hadda ilaahay waa noo bilaabay sanad walba haddii afartan su-aalaadna la weydiiyo annagoo culamaa ama aqoon-yahanaan dhiman doona haddii ilahay yidhahdo horta taa waa rabnaa haddii ilahay yidhahdo majmuucooyinkii shalay madaxdii madax madaxdii majmuucooyinkii shalay loo sameeyey muddo aan yarayn baa muran ka taagna oo qoloba qolo maaganeed inay maquunshaan allah ilehe maxamed mayow baa milkiyey maaxdii aqooneede gabayga horta afhayeenkan inoo akhriyey aad baan meelaha u galgalaa isugu dayaa laakiin maanta afhayeenka suu u dareeriyey u dareerin maayo meesha inoo joogo mid kaloo igu qarsoon waa jira waxaan sugaa nin inta aan ku bartay magaciisa cabdiraxmaan la igu sheegay oo liiga nexliyey baa jira waxbuu tiriyaa shirib buu tiriyaa saanu wax yeelaa waa kuu fadhiyaa shirib haddaad tiriso waa kuu tirin gabay haddaad keento waa ku hayaa intaan hordhac bay ahayd waxaan ku yidhi majmuucooyinkii madaxdooda muddo aan yarayn baa muran ka taagnaaye oo qoloba qolo maaganaed inay maquunshaane allah ile maxamed mayow baa milkiyey maxdii aqooneede intaan waa hordhac cabdiraxmaan waa ku sugayaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aleyk salam waraxmatullahi barakaatu nuurow xaaji isxaaq een ogaaska marifle ee gobolka shabeellaha hoose een su-aaluhu runtii shalay een xamaasad gaar ah bay lahaayeen een su-aal oo dhanka bidaarta ka imaanaysay ayaa jirtay qoladiina qolada kale waxay yidhaahdeen wayna naga bidaar badnaayeen su-aalihii dhanka bidaartana waa ay ka jawaabi waayeen horta niyow eh, haddii sabuurad wax lagugu dhigo iyo haddii adiga sabuurad lagaa dhigo waxaad akhri taqaanaa sabuuradda kaasoo horjeeda annaga bidaarta annaga nagu taallaa khaasatan marka lambarka koowaadaan ahay oo bidaarta ku taal marka nimankan ayagaa ii jeeda cudurka meeshan saaran daawadoodu way sheegi karaan laakiin aniga isma haysto anay ugu qorantahay moogta madaxaygan muraayad inaan ku arko uma uma jeedo marka jawaabtii oo iyagu ay bixiyaan qiila u raadinaysaa soo ma haa qiila u raadina laakiin waxaan ka rabaa maadaama bidaarta igu taallo daawona ay sheegeen meesha laga helo lafteeda inay ii sheegaan waa waa rabi lahaa Waaya. aad aad umahadsan tahay kaas waxa uu ahaa nuurow xaaji isxaaq ogaaska beesha mirifle ee gobolka shabeellaha hoose majmuucada cumar ee guulaysatay ayuu ka mid ahaa waxaad dareemaysaa weli xifaatanka inuu socdo laakiin waxaan rajaynaynaa in gebagabada markii hadiyadihii wilaayada la bixiyo meeshaas inuu ku dhammaan doono iminkan waxaan u yeerayaa suldaan aadan tifow cilmi oo ka mid ah in uh, ogaasyada in beesha xawaadle dhinaca kalena abuubakar ka socday majmuucada kelimadiisa ku aadan xafladda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد إن شاء الله تعالى إلهي بقى مهد إسكالة oo nasoo waafajiyey makaankan aan joogno waxaa kaloon u mahad celinayaa walaayada islaamka ee gobolka shabeellaha hoose oo ugu horeeya waaligeena sheekh cabdisemed ayaan aada ugu mahad celinayaa maadaama shaqadan iyo juhdigan uu ku bixiyey arrintan iyada ah intaas kadib waxaan u mahad celinayaa idaacadda alfurqaan oo iyadana wakhti ku bixiday shaqadan iyada ah intaas dhammaan ilaahay baa ku mahadsan uma ayaa ku mahadsan intaas kadib meeshaan shalay waxaa ka dhacay tartan runtii xaqiiqatan tartankan soo sheegay waaye suldaan nuurow annana naftirkeena waxbaa noogu soo baxay xaqiiqa ahaan maxaa yeelay waxaan nugu abuurnay aabba nugu abuurmay xalay ilaa dhexdan insha allahu tacaala sow suldaanku u sheegay waaye sheyga haddii lagu yidhaaha waxaas aa lagaa rabaa lagu yidhaha wakhtiaad ku bixinaysaa waa soo sheegay insha allah taas waa waa leenahay oo waa waa u baahannahay annaga ay danteennu ku jirtaa maxaa yeelay markaan annaga dugsiga ku jirnay waa nala garaaci jiray markana la garaaca ma ahan in nacab naloo qabo waxbaana la bari jiray hadda marka garaacayna waxa waaye waa lagaa guulaystayaaba garaac noogu filan ah insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka arrinkan tartankan in la sii wado oo naloo sii kordhiyo ayaan aada u rajaynaynaa insha allahu tacaalaa kolley laba dhinac hadday isqabtaan qayb unbaa guulaysan lahayd waa saxiix waanu ku faraxsannahay qaybtii guulaysatay oo ah cumar aad baan ugu faraxsannahay waanu soo dhoweynaynaa oo insha allahu tacaala waa annaga naqiibkeena la jiray oo nuqabada waa sax ayagana afayeenkay wateen waana sax oo bidaarta xaggooda ay u badan tahay badanaa marka waxaad moodaa bira- bidaarta inay wax ku dhex jiraan haloo qaybiyaa leedahay hala in la hadda kadib marka bidaarta xagga iyo xagga in loo qaybiyaan kulley soo jeedin lahay
jazaak allahu khayran een, aadan tifow cilmi ayuu kaasi ahaa munaasabadda ayaan weli ku guda jirnaa ee runtii een, barnaamijka een, qaybihiisa dambe ayaan kusii siqaynaa kelimaad kala duwan ayaa noo jira sidoo kale een, muddada barnaamijka uu socdo een, ama xafladdu ay socoto een, shirb ayaa jiri doona oo halkan lagu soo bandhigi doonaa odayaasha een, tartanka ay soo bandhigeen hadduu muuqaal ahaa lahaa runtii xamaasad gaar ah iyo xiise ayuu lahaa lahaa marka loo eego hoolka een, wacdaraha ay ka dhigeen iyo sida een, firfircoonida leh ee jawaabaha su-aaluhu ay kaga bixinayeen kalimaadka ayaan weli kuguda jirnaa markaana waxaan u yeerayaa aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle oo ka mid ah aqoon-yahanada in halkan xaadirka ku ah ee xafladdan nagala soo qayb galay iyo kelimadiisa ku aad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين وسعنا على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا حقيقة وحوها ما ركت وفردي أما جلسد أما حفلة رنتي عجائب تدري هاي ويا بلاد دانسي كانوا عبر مركز جزاكم الله خير الجزاء رنتي واللون باهية في كل مقام له مقال باليرموكت أنا مركا وارتجالي joogatuura la yidhaha wixii ugu soo dhacaan idiin sheegaya waxaa ugu soo dhacay inaan naaxiyatu cilmi maadaama aqoon isweydaarsi ay ahayd tartan aqoomeed bal aqoonta iyo cilmiga iyo inuusan da iyo maaragtay cumri ku xirnayn inay dadku baran karaan oo ay dadaalaan oo odayaashu ninkii wax yaqaana waaba yaqaan kii kalena uu maaragtay guntiga dheesha iskaga dhigo oo uu wax barto laba qisa basaan sheegaya oo gaagaabra laga raalli ahaado qiso nin soomaaliyaaan kala kulmay qisana dalka suudaan baan kala kulmay oo waxbarashada ku saabsan iyo duqnimada qisada xamar ama soomaaliya waxay ahayd oday aan qaraaban nahay oo markaasi cimriyan aan isleeyahay adugu toddobaatan waa un gaaray aabbahay wuu ka weynaa xaqiiqatan aniga aabbahay wuu ka weynaa aniga awowbuu iigu aadanaa yaa subax gurigiisaa imid jamco ah marka odaygana hore waa u aqaanay dee awowbuu yaha waxba maana isu jirin loox waxaan arkay marka guriga barandadiisa yaalla loox oo albaqra ay ku qoran tahay aayaadka hadda ma xasuustee oo aad u qurxan farta weliba waan isweydiiyey waxaan ihi ninta akhrin qur-aankaan yaa dhigtay gabdhaa gadaasha markay barandada fadhiyey laba gabdhood oo midna asagu uu qabo midna uu dhalay markaasaa waxaan ku idhi waraaq gabdhaa looxaan yaa dhigay markaasay dhaheen odagaa dhigay gurigaan hore u galooy waxaan idhi awow qur-aankaan nadaa dhigtay markaan salaamay suu yidhi maya awow weliba uu sanqada ah awow gabdhahaa dhigtay isna waa isoo ceshi war waxaan idhi qur-aankaan ninka dhigay hallii sheego gabadha tii u dhalaa waxay tihi war waxaa is wareerin asagaa dhigay asagaa dhigtay waawo waxaan idhi qur-aanka adiga xaggee suu yidhi awow waa iska loox jiita saarhaye had meeshaan ma gaarta ilaa aan soo wado suu yidhi haa marka hadal buu ii yidhi waa intaasaan ku gebagabaynayaa kaasi wuxuu yidhi awow waxaa la yidhi uu yidhi saddex ta lagama tago saddex ta balaad u dhageysta odayaal baatiina mahmahadu idin anficiye ilaa anigu lafta odagaan idinkama yidhi kulli qaarib wax badan anka waa idinka weynaa oday baan ah wuxuu yidhi tac quraan iyo tulid geela lagama taga kuyi awow ii jilci baan ku yidhi wuxuu yidhi tac quraan lagama tago waa la iska wadaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa waa barya iyo wow quraan kee badan ninka ilaahay cimri siiyo waa ka baryaa badan sanadku waa saddex kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo afar soo maahayn yacni maalmood sida marba isbedbedelkiisa qur-aankuna aayaadkiisa waa meeqa waa lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix maca alikhtilaafiha waa intaas adiga sida un maxaa haray marka sanadka kale bar baan tuuray sanadka laba sano qur-aankii oo dhan ba haddaan maalinkii aayad barta waa hadda aayadagu haddaan shan barta ka waran waa cajaa'ib odayg marka wuxuu yidhi tac qur-aan saasaan looga tegaynin tulud geelana lagama tago wuxuu yidhi haddaa shan geela leedahay tuluddu waa xoogaa yaroo halo weeye halo waa la iska daba joogaa buu yidhi ilaa ay geel badan kaaga noqdaan waa lagu adkaystaa tan kale masii sharaxayadana waa iskaga tegayaa taas midda kale qisada kale oo waxbarashada ku saabsanayd oo ayadana cajaa'ibta ahayd waxay ahayd dalkaa suudaan ayaan runtii hadda burburka dalka gudihiisa soomaaliya ayaan waxbarasho u tegey quraaba shan sanaan joogay joornaalaha lagu soo qoray joornaalada nin baa waardiye wuxuu ka ahaa jaamacad la yidhaha jaamaca umudurmaan islaamiya oo ku taalla magaalada khartuum waardiyuu ka ahaa iridkuu joogaa jaamacaddii sanad walba dad baa ka qari jira sanad walba intaasoo boqol arday intaas muddo markuu jooga aan ka yarayn ilaa labaatan sano toban iyo shan sano meelahaas yuu isweydiiyaa la yidhi su-aal suryaakhi yaa shunuu yaa xaajadii yaakhi waa lahja suudaaniya shunuudi yaakhi anaa man ana ana aniga yaana horta dee sanad walba ardaa baxayso ardaa baxayso aniga maxaana aan waxan baran karanaya waa nin weyn markaasoo dogow dugsi hoosuu bilaabay dheheen dugsi hoose dhexe sare jaamacaddii buu asagoo shahaadada dugsiga sare wata ayuu jaamacaddii keensada horaa laga aqbalay biduuni yacni imtixaan iyo su-aal la-aan ardaynimo u fadhiista jaamacaddii wuu soo dhammaysta macalinima haddana loo qaatay joornaaladaa lagu soo qoray ciwaankii joornaalkii maxaa laga dhigay mataqaan waxaa la yidhi min alkhafiiri ila alustaad aljaamici alkhafiir waa bawaab jooga weeye waa waardiye min alkhafiiri ayuu ka dhaqaaqay min waa meeshaasuu ka dhaqaaqay waad garanaysaan ilaa ustaad aljaamici marka waxbarashadu meelna kuma xeerna meelna kuma xirna taqullaaha wayucallimukum ullaahu wallaahu bikulli shayin caliim yani qofka markuu caqligiisa kala go-o sheeka soomaaliya waxaa jirta aniga ma aqaan meel laga soo qaadae la yidhaha qofku hadduu afartan sanaba gaaro wax ma baran karo man qaala daak aniga ma ogi laakiin waa maqli jiray waxaan is idhi culummadii hore xoogaa xastiyaa ku jiri jiray allah naga cafiyo badankooda ma aha laakiin qaaruu ku jiri qofku da'da hadduu gaaro wax ma baran karo waa buhtaan weeye imisaa la arkay inta alifka bilowday iyadoo weyn inta dhammaysay oday baan xasuusta aniga baarakala waa idin soo gabgabaynayaa meesha la yidhaaha wardhiigley yaan waa xorqur-aanka ahaan jiray waa aan dhoweyn oday lixdan jira oo lacag lahaan jiray oo xaaji sharaflaa la dhihi jiray ree wardhiig leeyaha yaa isagoo weyn oo lixdan dhaafay annagoo dhallinyara intuu soo noqdo qur-aankii bilaaba dukaankii iyo wixii iyo kulli waa iska kansala dugsiamal waxaan xasuustaa markii dambe subaca asagaa noo toosin jiray subacyada maaragta asagaa noo ahaan jiray amiir duqi qur-aankana wuxuu u bartay dee maalin marka ilaahay aydin barakeey jasaakumullah khayr waa dheereeyey mana macno badinine waxaan ku soo gabagabaynayaa waxay dhahaan yaa fulaan shaddexaalag waa waan iska saxa weye waxaa weye iska fiiri bay dhahaan soomaaliduna marada dhuuqsa weeye shaddexaalag si fiican iska cilmiga waa baran kartaan waxaad gaari kartaan meesha ugu sarrayso ilaahay cimri idin siiyo ka dhaqaajiya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aqooyahan cabdulaahi axmed cabdulla ayuu ahaa waxaan is dhahayay in xoogaa odayaasha meeshaasi in armaad kaga baxdaa oo intaas amay ku filan tahay laakiin ugu dambeyn waxaan jeclaystaa haddaad isla garataan labada majmuuca in hal qof aan ku soo gebagebeeyo qofkaas oo aan u gartay in shalay wacdaraha iyo xamaasadda halkan aan ku aragnay inuu sabab u ahaa waa nabadoon cilmi xuseen iyo waxyaabaha uu ka yidhaahdo horta marka horeysa rag hadduu tartamo cid baa guulaysan lahayd sidaydaba markaan tartamayno annaga waxaan nasiib u leenahay ama bidaaru ha noo wada raacdo ama tima ha noo wada raacdo waxaan nasiib u leenahay inaan ragga aan qaban aan si fiican u sugno ayaan horta caado u leenahay waa dabeecadteenna shalay waxaan xasuustaa adinkana aragteen ood markhaati ka tihiin raggan ayagoo dhiig la soco waaya dhiig la soco ayaa yaqaan ragga shaxda iyo waxaas dheelaa yidhaahdo shaygan waa dhiig la soco waayo oo waa la dili doonaa ama imbiliga iyo waxaas dheela wareeggii koowaad markaan marayno walaalaha giddigood saasay gacmaha u deeyeen allah barakeeye dhiig la soco waayo wada noqday giddigood waxaan dhahay rag ka mid ahaa la kabtay magacyadooda qaadi maaye waxay yidhaahdeen niyaa noo qafiif niyaa noo khafiifiyay dheheen aniga marka waa arki jiray dhallinyarnimadayda iyo dhexdhexaada iyo ciyaaro lagu tartamo uma baran marka marba tartan haddii raggu uu dhex maro in bul laysaga dhimo uma baran lugtii laysla gelsho aa soo bartay ma og tahay aniga marka waa diidana jixinjoo in kastoo ogaasyada inay naga hor keeneen waxaan rabay aniga dad oogaa iskulloodo sideedoo kale dacmal maskiila in nalaba tarsi ugaasiyay inaga hor keeneen ugaasna haddii tartan hadduu yimaado isxaan mal ugaas ugaas ma jirto ugaaskaygiion u jeedo oon indhaha ku haayo aan shalay buudku kula tuntiniyo sababtoo ah haddaana aniga saas yeelinayna asaa yeeli lahayno ma fahamtay rag marka intoosan ku qaban adigu qabo yaan lagu qabanin adigu qabo marka alxamdulilah haddii lagu qabto hagu dhammaata haddii lagu qabtaa adkaysi meeshaan waanaa iska jiitantaa waxaan rabaa marka walaalihii shalay aan ka guulaysanay horta alxamdulilah waxaa tirahda haddaaba tarbuunka fadhisiin weli alxamdulilah dhaha oon laydidhiiri iska taga intaas horta alxamdulilah ku dhaha sababtoo ah waxa waaye waxa aniga hadda waa iska faraxsanahay laakiin been sheegi maayo haddii talada lay dhiibi lahay ma joogtanin holka biyo qabow iyo eeley iyo qadi iyo ma cunteenina sababtaasee sanadka dambe usoo dadaalaysiin haddii hadda adinkoo qaldabay qaldabay hilib iyo bariis iyo biyo qabow laydinka dhadhiyey sanadka dambe see usoo dadaalaysiin waa yaabe laakiin naxariista walaayadeenna ilaahigii weynaa ka shakoow ayaad ku cunteen annaguna idin ma haysano laakiin waxaan idin leenahay annaga dadku waa kala weyn yahay waa kala caqli badan yahay waa kala cilmi badan yahay beentay miya ya da'da waa la kala weyn yahay caqliga waa la kala badan yahay cilmi waa la kala badan yahay istaeetantaadileeya is-ilaalsha tartanka soo socda haddiiba cimri ilaahay noo gaarsiiyo tartanka tartanka soo socda waxaa idinka rajaynaa inaad tiraaheen annaga kooxdaas mar rabno koox kalaa naloo keeno intaasaan idinka rajaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi cilmi xuseen ayuu kaasi ahaa oo runtii waxdaro meesha ka dhigay cilmi xuseen ayuu kaasi ahaa in cadaaladda si aan u qiimeenno dhankaanna kufridiid ayay shalay xoogaa xifaatan ka dhixi isagaan siinayaa markaan horta hadda cilmi tan iyo shala iyo xala baraawarix buu ku jira ya waxaase la yidhi ee, soomaalida waxay ku mahmaahdaa waxaa lagu yidhi ee, intaana mahmaahda gelin waxaa la yidhi war, war ka tartiiba siduu haddeer baa isagu sheegayay war haddaad raggii ka adkaatay kada haddaba ma aragtay oo ka yar dabci markaa nin baa wuxuu yidhi kaa yeeli maayo nin raggiisii baa ku yidhi mogta sidaa markaasu kaa yeeli maayo ninkan maxamed siiyaad barre buu amar ka qaadan jiray ninku amar ka qaadan maxaa siiyaad barraa waana dhintay amar kaa yeeli maayo iska daa wuxuu rabaan ku tuntee mogta marka ilaa sidii buu noogu biri farqaynaya ka ogdhe waxaase la yidhi ee, cilmi ee, dhabarkaan u godaynaa waxaan tusaynaa sanadka keliya cayaartu insha allah kuma eka sanadku waa raadar wareegaya madaxiisoo kale sanadkaan markuu godba kii kalaa jooga marka aniga laftigaygu xeel badan baa iigu jidhee mahmaa haddaan ku daro waxaan ku matelayaa nin ciidan xun iyo dhuruwaa baa darsay baa layidhi markaa ninkii carruuriyo wuxuu isku haystaa adhay markaa dhuruwaaguna godkiisa daris buu leeyahy halkanuu kalu degay kolkaasuu markuu carruurta la joogi jiraa adhiga cararhaya markuu ariga doonana carruurta ka fakanaysa dhurwaaguna dee waa dariso waxoogaal buu leeyahay kolkaasuu subax dambe u yimid wareedhe niyow darisna waa nahay ee aniguna nin waxba lama joogo adigana ciidan xumaa ku dishay oo carruurtii ariga isku hayn kari maysid kole ariga ii diri mayside aan carruurta kuu hayou yidhi markaasuu dhurwaayow waa runtaaye hadda carruurta laftigeeda ma lagugu aamini karaa waa lagu aamini karaa buu yidhi carruurta waan kuu cayaarinaya waana kuu haynaya wuxuu yidhi ma suurtagal maaha aan kutusu yidhi saan carruurta oo cayaarin aqaan dhabarka u goday carruurtii mid fuuliyey midna gacantu ka qabsaday isuu la wareegay la wareegay la wareegay markaasaa cunugii qoslay markaasuu yidhi aabbay saar kii kalena suu kii kalena saaray maasuu la cararo godkii shab la yidhi ninkii maxaa ku dhacay dhabarkaan u godaynaa cilmi sanadka dambe aan waxaan rabaa godka inaan kala galo ciyaartoo dhan sanadkaanaa iskeeraan leeyahay cilmina wuxuu moodayaa maaragta inay inta ku dhantahay baashu horta cilmi intaasaan leeyahay mideeda kale waxaa la yidhi baasha dee maalin walba labadooda faba mid baa sarraysa moogtahay ee berri baad hoosayn kartaa moogsantahay marka inaad wax yaroo la hadho berri aad xeedha oo tiraao arsala saamaanaan yeelina wa nooga gaadiyo moogta cilmi waa talaan siinayo moogtahay alxamdulilaah taas intaasaan cilmi uga gudbayaa xafladdana waxa weeye mid aad iyo aad u wanaagsan waan uga mahad celinaynaa walaayada shabeellada hoose iyo idaacadda daadahaynaysa intaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wax bulshada u baahan tahay weeye aqoon guud oo naloo kordhiyey weeye loogu talagalay bulshada inta maqan iyo annaguba inay ka faa'iidaysato aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxqabadka gobol ahaan lambarka ugu sarreeya ayay ku jirtaa baahida bulshada ka mid a aad baan gobolka iyo uga mahad celinaynaa iyo idaacaddaba waxaanu leenahay halkiinaa ka sii wada allah idan barakeeyo annagana aqoontaas waa ka faa'iidaysanaynaa baahi badan baanan u qabnaa sidaan u sheegay insha allahu ayadana hala sii wado sanad walba way noo bilaabatay istaagi mayso rasadeenna insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabaynaya aniguna aad baad mahadsan tahay calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu kufridiid aad ayuu umahadsan yahay een majmuucada een abubakar ayuu ka socday een xafladda ayaan kugu jirnaa qaybaha dambe ayaan ku sii siqaynaa abaalmarino iyo hadiyado qaali ah ayaa jira oo halkan aan ku bixin doonno oo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee odayaasha ugu tala gashay tartanka dhammaantoodana way ka simnaan doonaan majmuucada guulaysatay iyo tan laga guulaystay intaba qof weliba een qofka kale waa uu la siman yahay hadiyadaha noocyadooda kala duwan haddaan qayb ka mid ah sheego waxaa ka mid ah macwuusiye oo sabara ah cimaamado ayaa ku jira cataro ayaa ku jira shaambooyin ayaa ku jira sidoo kale waxaa ku jira memory barnaamijyada idaacadda ka baxay kuwoodii ugu muhiimsanaa lagu soo shubay oo odayaashu ay ka faa'iidaysan karaan ayaa ku jira iminka waxaan u yeerayaa nabadoon cabdiraxmaan oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii tartanka shirb ayaan jecelnahay ugu talagalay xafladdan inuu halkan ka soo jasaakum allahu khayran meeshaan waxaa ka dhacay wax aada u khayr badan tartan aqooneed ah cilmi lagu tartamaayo allah noo kordhiyo barnaamijka labada kooxood oo e iyo b anugu waxaan ahaa e baan ahaa ani amiirkaygana maasha allahu tacaala waan garanayaa laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ninka amiirii ahayo kulli inuu dadkaanu dhan amiir u yahay ayaa ilaahay mahadiisa hanagala guulaysto aanse guulaysanin waa wada guulaysana alxamdulilah jasaakum allahu khayran sidii wax u dhaceenna waxaan maaragtay waa wada arkaynay nin walbana waa dadaaliyey dadaalkii iyo ijtihaadkii qof walbana maaragtay beertii ou abuurto iyo wixii ou samayso ou maaragtay ou ku kalsoonay unbau helaa waana insha allahu tacaalaa waa la wada ijtihaaday ijtihaadkiina waa un qolo walbana maaragtay waxbay un ishaartay waxaan marka aniga ila tahay maadaama oo lay magac dhiftay nin walaalana oo hore u yiri nin baan halkaan ku barta anuu dhihi maa nin baan halkaan ku barta ma sheegaayey laakiin waa caloolfayoobi waxaas maana ma ahin maasha allah waa nin aada iyo aad maaragtay kalsooni badan aan ku qabi doono insha allah islana shaqay doono haddana islana shaqaynayna insha allah jasaakum allahu khayran meeshaan marka anigu maaragtay tix yaroo shiriba baan sheega laakiin in la qaado shiribka wuxuu xamaasi ku leeyahay in la wada qaado leesla qaado marka leeslana fahmo idinka naftiina ma dad qaadiga qaamood ku jiraa naxdogo la dhawaaqdaan insha allah hadda rag badan oo qaadiga qaara inta fadho waa dareemayaa insha allah waa idinka naftoor shibdhihi ma doonaan saddex waa laxaa tootaa ku taal saddex waalxaa toota ku taal saddex kaalinto waa tilmaan saddex kaalinto waa tilmaan saddex kaalinto waa tilmaan midda koowaad nin oo toddobaatan sano gaaray ee tartan aqooneed u tartamayo faa'iido waayo nin toddobaatan gaarayo nin toddobaatan gaarayo tartan geelayo waa tilmaan nin toddobaatan gaarayo tartan geelayo waa tilmaan tartan geelayo waa tilmaan midda kale meeshaan waxaa lagu qabtay waa wax laga soo shaqeeyey tartan la soo tiifaatiro lasoo diyaariyo waaye tartan lasoo tifaatiro taariikh geelaayo waa tilmaan taariikh geelaayo waa tilmaan midda kale maalinta la weynayaay waa dareensantihiin maalmahan waa maalmihii khayrka badnaay waa tobankii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay alla waxau tamimaayo allah subxaana wa tacaala noota qur-aanka maara alyowma akmaltu lakum diinakum waa tii ilaahay subxaana wa tacaala lii carafay heeday alla waxau tamimaayo laga teegaynin waa tilmaan allah waxau tamimayo laga teegaynin waa tilmaan laga teegaynin waa tilmaan marka intaasoo dhanna waa laysku soo aadiyey intaas dadkii ku taaliyo intaas dadkii ku taaliyo maanta arrintan taam yeeshay taam yeelay maanta waa tilmaan taam yeelay maanta waa tilmaan waxyaabaha meeshaan ka dhacay ragaas ka soo shaqeeyaa ku soo taliyey aa taladaas soo gaaray wax dheef ku bixiyey intaas dadkii ku taaliyo taam yeelay maanta waa tilmaan taam yeelay maanta waa tilmaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نودون عبد الرحمن أيها قيبها دم ولا قبسنا يسمى مركز تقيبت هر أوقاتي أي لقاتا إلا أو قيبتك الأوك جاري وهي وقتي أن كفائدة سن وقتي أنا هاي جزاكم الله خير جب جبدا كلونا هاي إن كلمات كي أن أوت لقلنا واحد دريمي ساحوها إن لا يوجد بي أو رقدة بدن أي صور عيان مركا ونسوكو بينا إن شاء الله إن وحن كسو جب جبينا قيبت أضيعشة ونديب دم بالوجول لابن دونين إن شاء الله سلطان محمد ميو kadibna suldaan deeq ayaa noo xiigi doona isagana kadibna waa iska soo xiri doonaa xafladda gabagabadeeda ayaan gaari doonaa waqtiga aad noo kulaalayo maxamed mayo waxoogaa gabay ayaan haya ayuu leeyahay oo tartan aqooneedka ku saabsan tartan aqoon ayaa jiro odayaasha loo dhigay alfurqaan ay qabato iidul adxa u gaar ahi oday walba ayaantaa marna waa aqoontaa is-eed eed ma fiicane aan barano aqoon guud alfurqaan waa indhihii dadweynaha adeegaha bulshada oo argagixisada gaalada allow alfurqaan inuu xafid intaa markaan saas ka dhao shirib gaaban ake ninka haystaa aarkiis gudaha hal halila jibiyo ake ninka haystaa aarkiis gudaha ninkii jihaadka u adkeesta awaar ka baxaaye ake ninka haystaa aargiis gudahaayo ugandha ninku duula arligiisa xoreey ugandhes ninku duula arladiisa xoreey ake ninka haystaa aarkiis gudahaaye abe ninku duula aarkiis gudahaaye ogaasow ameerikaankan ula jeeda male islaamkiina loo abuuraas ood saari rabaa usmaa ood saari karaa usmaa ood saari karaa adna waa arki doontaa aakhirkiis dambeeto
aadna waa arki doontaa aakhirkiis dambeeto aakhirkiisa dambeeto sidaasina waxaa yidhi in suldaan maxamed mayow injineer oo gaab in loo diyaariya ahayd suldaanka markaas waa lala fahmi lahaa marka waan ka cudur daaranaynaa xoogaa inaan la xubsan weynay een, gebagabadaan ku dhownahay suldaan deeq ayaan siinayaa kadibna een, waaliga ayaa noogu xigi doona oo noo soo gebagabayn doona xafladda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska leh isugu keenkeenay xafladdan quruxda badan ee aqoon isweydaarsiga ah ay ku tartameen labada majmuuco a iyo b oo kala wata labada saxaabi oo jaliiliinta ah abubakar sadiiq iyo cumar bin khadaab Een, meeshaan waa cadaraha ka dhacay qurux badan waxaa ka dhacday aqoon badan oo la kala faa'iidey ilaahay baa ku mahadsan odayaashuna way isku barteen waa ku kaftameen waa isu qalbi furmeen Een, aad iyo aad bay farxad iyo maaragtay waxay u dareemahayaan damaashaad waxaan leenahay marka walaayadii soo diyaarisay oo arrintan ku soo fakartay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo ilaahayna ha noo xifdiyo oo ha noo daayo waxaan kaleetoo leenahay idaacadda alfurqaan oo iyaduna arrintan daadihinaysay oo si fiican oga shaqaysay ilaahay subxaana wa tacaala iyadana ha xifdiyo cadowgeedana allaha qabto ee wax weyn bay ummadda maaragtay dhagaha ugu shubtaa oo ummadda maaragtay ay la socodsiisaa marka allaha xifdiyo Een, guddigii daadihinayay arrintan oo si cadaalada uga shaqeeyey oo asaguna maaragtay ee hawshaas howl weyn qabtay iyagana waxaan leenahay allaha xifdiyo aad bay u dadaaleen run ahaantii meeshaan hadda shalay ninkii joogay baa joogay waxaa ka dhacday wacdaro iyo kaftan iyo damaashaad Een, rag badan baa xalay waagu ugu baryay say usoo jeedeen farxad daraaddeed Een, nin walba marka ceesaantii ceel keensay baa layihi nin shirba nin banaadiri qaada nin gabay qaada nin mahmaaha Een, nin walba qayb wax ka ah xafladda ayuu keenay aniguna ilaahay fadligiis waxaan rabaa ee, gabyaan ma ahiye wax yar oo iyaduna xafladda iyo farxadda ka mid ah inaan qac ka siiyo Een, marka dee kolley daa walbaa la isku qoslahayay hadday xoogaa ay yara waxaysantana in la qoslo waa la rabaa marka waa carafo waa ciidda weyn waa cilmi isdhaafsi waa carafo waa ciidda weyn waa cilmi isdhaafsi waa madal camiran waa garsoon aan cidna u eexan waa curiyayaashii furqaan aaladii codadka waa waali caadilah midkaan hawsha soo curiyey waa laba cabaarood dagaal la iscelcelinayay waa arrintii ee, farxaddeedii iyo maarata iscelcelintii odayaasha waa laba cabaarood dagaal la iscelcelinayay waa caraabintii oday cilmiyo jeestadu celiyey oday cilmi hadda anaga si gaaro noogu jeesteeyey oo si gaaro noo xusa maaragtay hawsheenna wuxuu nagu leeyahay inaan xusno waa cara- waa caraabintii oday cilmiyo jeestadu celiyey waa taajka tiimkan calfaday loo cumaamadayo haddee taajku inkastoo dadku ay hadiyaddu ka dhaxayso taajka niman gaaraa le oday cilmi baa taajka loo saaraya marka arrintaas iyaduna waxa weeyaan waa si gaara in looga hadlo wey waa taajka tiimkan calfade loo cumaamadayo waa culuwi maamuusa iyo hadiyad cayncayna waa coodkii oo noo dhaliyo curashadii roobka waa coodkii oo noo dhaliyo curashadii roobka waa guushii ceeldheer ka timid farax ku-ciidkeeda allaahu akbar waa guushii ceeldheer ka timid farax ku-ciidkeeda waa cararkii ay fiigadiyeen baqacabaadkoodii waa cood wixii laga furtay caaradub sumaca waa cawgi iyo gaaladiyo curashadii diinta waa ceeb gurguurtiya ku timid caamo daba joogtay waa ceeb gurguurtiya ku timid caamo daba joogtay waa caalamkoo reer islaam farax ku ciidaay allahu akbar allahu akbar waa caalamka horeer islaam farxad ku ciidaaya ayuu yidhi een suldaan deeq oo qaybaha dambe gebagaba u ahaa sanadka dambe haddaan tartan ka dhinigna ka warna oo gabayo labada oday munaasabadda een gebagabadeeda aan ku dhownahay intaas waa iska kaftan een markaan waxaa u yeerayaa waaligii wilaayadda islaamiga shabeellaha hoose waxaana xusid mudan in tartankan wilaayadu ay taabagelisay waana markii labaad oo sidaan oo kale wilaayadu ay taabageliso een tartan caynkan oo kale ah oo odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose loo qabtay hadiidaha kala duwanna waa la sii doonaa biidni illahi alkariim een kaftankii farxaddii een isku bootayntii waxay ku soo dhammaan doontaa iyadoo hadiido kala duwan la qaatay oo la isku faraxsan yahay markaan waxaa u yeeraya waaligii wilaayadda islaamiga ah shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu abdiraxmaan iyo kelimadiisa ku aadan xafladda اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا نحن مهنقنا إلهي سبحانه وتعالى nacamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galladaystay suurtagaltinimada ayuu noo suurageliyey tartankan iyo xafladdan qiimaha badan inaan qabs- qabsanno ilaahay subxana wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa eh, walaalaha idaacadda afurqaan jazakum allahu khayran Eh, hawshaan noo daadihinaya noona qabanaya tartankaani Eh, ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo miisaanka xasanadka allah u saaro Eh, waana ku faraxsannahay xaqiiqatan waana soo dhoweynaynaa idaacadda adeega ay bulshada u hayso iyo wacyigelinta bulshada dhexdeeda ay ka wado oo xaqiiqatan aad looga farxo tan ma aha tan igu horreysay waxaan u malaynayaa waxyaalo badan ay bulshada u haysaa xaqiiqada ay gaarsiisaa bulshada dacwada iyo mowta ay diinta faafinteeda ay qayb ka qaadataa ilahi subxana taala ha barakeeyo Eh, waxaan kaloo u mahadnaqayaa odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose soo ajiibay qaalkood safar dheer ka yimi Eh, tartankan ka soo qayb galay iyagana waa u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran ilaahi subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan rabnaa insha allah tacaala dhowr kelimood inaan oo dardaaran ah dadka muslimiinta meesha ka soo qayb galay kow waxaan rabaa hadafka musaabaqada laga lahaa iyo tartankaani muxuu ahaa kow horta waxaa ka mid ah in la muujiyo doorka cilmiga iyo aqoonta qofka mogtahay markuu aqoon leeyahay iyo markuusan aqoon lahayn labada qofoo midkaan aqoon leh kan aqoon lahayn ma sinno ilahi subxana wa tacaalana qur-aankiisuu ku sheegay yarfac allahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilahi subxana wa tacaala wuxuu sare u qaadaa dadka iimaanka laga helay ahlu iimaanka dadka iimaanka ah ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey ahlu iimaanka ah islaamka ilahi subxana wa tacaala uu waafajiyey hidaayo ilahi subxana wa tacaala uu siiyey dadka lama sinno kuwa aqoonta lena waa sidaas oo kaleeto maxaa yeelay ilaahay subxana wa tacaala waxaan ka baqo dadka aqoonta leh oo cilmi leh oo diintiisa yaqaan oo sharci ilahi subxana wa tacaala yaqaan unbaa alla ka baqo marka waxaan rabnay qorshaha in la muujiyo oo dadka mugta ay ogaadaan ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay cilmiga in la ogaado waxaa kale hadaf kaloo laga laa waxay ahayd maadaama dee munaasabad lagu jiro ayamaha fadliga badan ee bisha dilxaja lagu jiro in ciidda la soo dhoweeyo oo lagu soo dhoweeyo aqoon iyo tartan iyo diinta ilahi subxana wa taala in mugta lagu tartamo waxaa lagu tartamaa soo maa heese iyo meelaha qaar ay ku tartamaan laakiin annaga annagoona cibaadada maalmaha fadli badan ku jirno ayaa rabaa waxaa rabnaa inaan diinta ilahi subxana wa taala ku tartanno waxaweyna iyadana ulujeedkii hadafkale ay ka mid tahay in ciid aladxa in la soo dhoweeyo tartan aqooneed lagu soo dhoweeyo waxaa kaloo ka mid ah hadda in la muujiyo dowrka odayaasha tartamo manaa la qabsama dhallinyaraa loo qabtaa dumara loo qabtaa maraakisaa lagu qabtaa madaarisaa la qabtaa macallimiin dugsiyaa la qabtaa maxaa la rabaa dee kaalinta odayaasha mugta in la muujiyo waa muhiim iyadana aqoontooda in lasoo muujiyo inay tartami karaan oo diinta ilahi sala ku tartami karaan in la muujiyana waxaa weyaan waa iyadana ulajeedkii hadafka laga lahaa ikhwaanii marka ilahi idin barakeeyo jazakum allahu khayran haddee kullii nin kastaba dee wuu dadaalay nin kasta wuxuu mugtahay ilaahi subxana wa tacaala u waafajiyey oo sheegay waxyaalaha mugtay hadda xusida mudan lagu baraarugi mudan magacyada la kala qaatay maxay ahaayeen waa dad maxay ahaayeen ummaddaani soo hogaamiye ahaayeen bal iska daa waxaa dhici karta inay xilliyadii qaarkood ay nabadoon ahaayeen oo suuragal ah oo magacyo ay ka lahaayeen ama waxa weyaan mug ay ku lahaayeen qabiiladii ay ka dhasheen oo diinta ilahi subxana wa taala u adeegi jireen iyagana waxa weyaan dadasha dayasho ayaa noogu sugan waxaa la rabaa inaan ku dayanno oo waddadii ay qaadeen oo ummaddii ay ku hogaamin jireen aabayaasheen waa dadka na soo gaarsiiyey diintaani haddii aana mugta loo soo halgami lahayn oo dhiig loo daadin lahayn oo la ba- la faafin lahayn intaa may is soo gaarteen ilahi subxana wa taala ayaa waafajiyey annagana waxaa la rabaa inshaan casriga aan joogno iyo xilliga ilahi subxana wa taala na soo gaarsiiyey inaan ummadaha naga dambeeyo iyo dadka annaga aamul- maamuleeno inaan diinta ilahi subxana wa taala gaarsiino ahmiyaddan ay leedahay diinta iyo adeegeeda iyo wanaaggeeda waxaa la dadka in la deeqsiya la rabaa la gaarsiiyo ee gartaan cadowgooda maanta waxaa weeye ummadda way kala garan la'yihiin cadowgooda iyo saaxiibkooda ay kala garan la'yihiin waxa ay kula garan karaanna waa diinta ilahi subxana wa taala inay bartaan saas maa waxa ay ku kala garan karaan qofka naasixa ku ah iyo kan maqduul ku ah waa diinta ilahi subxana inaa barataan oo ummaddana la baro intaas are- ayaan rabay inaan dhaho jazaakum allahu khayran ilahi subxana wa taala ha barakeeyo walaalaha juhdiga ay bixiyeen odayaashana sidoo kaleeto insha allah tacaala haddee insha allah tacaala kulli ilahi hadduu noo qadarana in la qabtona waa rajaynayna mar kale waxaa la rabaa dee tartankaas iyo khayrkaas mar kastaba waxaa weyaan in lagu dadaalo oo sanad kale loo soo diyaargaroobo waxaa dhici karta odayaasha qaarkood inay hadda maanta maqan yihiin aa suuragal ah ee shaqooyin wax ku maqan yihiin intaa in ka badan inay kasoo qibshaan rajaynaynaa sanadaha soo socdo marka jazaakum allahu khayran ilahi subxana wa taala waxaan weydiisanaynaa maqaamkan iyo khayrkan uuna waafajiyey allah inuu noo daa'imaan weydiisanaynaa cadowgana allah inuu jebiya allah ilahi subxana wa taala weydiisanaynaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم jazahu llahu khayran kaasi wuxuu ahaa waaligii wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abubdiraxmaan oo xafladda nagala soo qayb galay guntii iyo gunaanadkii ayaan isla soo gaarnay qeybaha dambe xafladda nooga harayna een hadiyadihii kala duwanaa ayaan halkan ku bixin doonaa oo wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ay ugu tala gashay in odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolkan hadiyadaha ayaan runtii gudagali doonaa majmuucada guulaysatay ayaan ku hormari doonaa abubakar oo siday isugu xigaan ayay u soo kici doonaan insha allah En, ah, amiirkooda ayaana noo bilaabi doono oo hadiyad asiga ayaa lagu bilaabi doonaa waaligaana hadiyada bixin doona waxaan u yeeraynaa insha allah سلطان محمد ميو إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني guud ahaana xaflad intaas ayaan kusoo afmeeraynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان